bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal meel kastoo aysan adduunka roogdangeed kamay suurtagalna inaga tayantuuna waraysi laweelan xildhibaan xaabsad oo ka sugan magaalada baydhabo oo uuna ku waraysnaana dhibaatooyinkana kahaaya shacabka koonfur galbeed oo mudaaharaad weyn shalay baydhabona kordhiya xildhibaan xaabsada ka dhawaa warbaahinta koonfur galbeed halo
magaalada baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka hanooga reedi waxaa ku dambayna hankalay sadu daaba madila masile midi koonfur galbeed mid gobol shacabka degaanada midka gobolba gobolkasada xisaabtameen walba malaajay kooy walba kaabaqaneejay kooy laba dheer iyo midka gobol dhiseen madaaweyne dooradeen xildhibaano dooradeen wasiir dhisleen gudoomiye baarlamaan iswadan jeedaa maynaka gobol laka gaabfuray gobol laleriyey oo garan garan kala ku dambaysa yalaka baafuray fiilan yaabanaay dowladii i galanti shisheeye oo sideedkiiba ma ereenama aqoonsanay sideeda gobol shacabka biibi dhinaabaxyo badan ku mariyeen badana ku bibi dadkaasa kadii koonfur galbeed arrintaas hadii u sheegnan koy oo gudoomiyaha baarlamaanka ninkuyimi
ha xildhibaane arinto oo ankaweyn oo ummado koonfur galbeed hadda is weydiiyaas gudoomiyaha baarlamaanka oo federaalka oo dowladda dastuurka iyo sharcada isu hogaamiyayo inti is boqol hadal oo an islahayn is idaacado ku sheega arrintina recording ata dowladii dastuursha usan bedelo military oo ummado koonfur galbeed ee laku xooga arrintaas maadaama aysan hogaamiyaalkii koonfur galbeed atiin seen aragaasaysan arrinta gudoomiyaha oo hadallada isu ka hadala oo isburyaan ma walla ka qasabo hoy waa mase wal damiirsha ku kooyiyo seen aragaasa arkoday miyaa biladan bilaadnaya oo laga sabo kormaladan gudoomiye baarlamaan maalmalka sabo kor sharciga busi ka fadhiyasaasa qaba ha laakiin sharciga dastuurka federaalka soomaaliya may dhakaayo intiisa federaal ay wadanka dadkana shacabka awood leeyiin oo walaayofada rabitaansho laka salay laakiin dastuurka inti hadda la maramay dowladii buland ku jarna dowladda federaalka soomaaliya iyo qaabshanagdo jawaari awood usub oo militari ay isu isticmaalahayaan usiiyo ra-iisul wasaaraha walikalati usii barooday usii warsadaasha laakiin seedaan kuuma kuna isbedelna gudoomiyaahiisa ka gobol usii furay wali erey beesha caalamka diidi beesha caalamka walaasha saatiya gule una beer caalamnamay ahlintina ay dhultaleediya diibo korno maalashan ay korno laakiin annaga arga heerin mushaakilaadaasi miyatana argaa ha xildhibaane dhulka ilaahaya dad siiyey dadka abuuray mise beesha caalamka dadka abuuray dhulka oo yoosida iyo fadaan dad ansiyaana mase dhul ilaahay dadki hidaayay dadkii lahay lew
anasataadhaay ee dadka abuuray mahay beer aan mani abuurna ilaahay nimakani waan ula degnaa doonadi ilaahaygaanakanaga ha shalay mudaharaadkan kuwiinay oo magaalada baydhabo kordhiyi c n d oo qaabkee hay
ana goobtoogaanahay shacabka kama hadaleen shacabka kama madaha haraanay masawri gudaayeen eedaa arkay inagalaabeen doqooshinka dib u heshiisiinta la sheegay diidem wali oo arday oo gaanfurinise iyada seen dagaalkii rasmiga ahay gudoomiyihii godaad guursaday weynin maseen ha adaka xildhibaan ahaan shaksiyan maadaama ummado koonfur galbeed boqolkiiba sagaalon iyo sagaal fadaayaan litiyo gobol intii marna leeshal goyno walkastana iyagana ada kaxildhibaan ahaan mas-uul ahaan maadaama aada mas-uuliyiinta koonfur galbeed kamid ata seen aragaas sharcigan dastuurka oo jawaari iyo ra-iisul wasaaraha ka tumadayaan
eedaan kumo meeloota beer ahamo waldisaada makataala madaxweynihii waldisaa makataala gudoomiye baarlamaan waldisaa makataala shacabka gobolada degow yoo isdoornaayn lama gobol i weli ku badan yaa isdoorno kuhan rabitaanshooda waa ka dhisnaayaan wardaan ma dhisna dowladda ma dhisna galmudug dowladda ma dhisna hargeysa dowladda ma dhisna kaatima ma dhisna lam marinay waa kale adduunka sidii kana muldaalka booboohay ana may argaysa inagu tungadhigtaanki midnaaf haddii ummadda shacabka rabitaanshoona ku horkooy oo dowladda federaalkana nagata dowlad oo sharco aan rahaane oo oo didhaf ka rahaasa may lagudba ummado koonfur galba inti galantay kasuubiyaan ma gacan ku hadalaan bedelaayana mase mudaaraadkana sii wadaayaan
umutungalan ku hadala ku daalay qofkii dhalanay qofkii dhalanaya kuwa tuganan waana saafaro waana anayaaminsana haddii waa dhacas dhukulanaya
ha laakiin ummado rabitaansho daye mudaaraada suubiyaan dowladda federaalka dowlad oo injeeda may laraa irinar injeed ho homa dhiga lahrajari dowladda federaalka may waa dowlad walkalan id oo may laraa ulajeedo dheer wadato markan may lagudbo waanu joogleenku ku dambeey anu jeedan ku dambeey ku dambeey shiidanagoa su-aalooyinka badiiday laakiin umasoo rabitaanka weldiidinyi tawdilindiidin ushaka hadloola fawaay
eed iyo eedaa maadsantuwal oo aada in sheegasa jira ummadan koonfur galbeed oo adduunka kasun oo meel kasta hadda koo dhegaysadayaan
warinjaabaray umada koonfur galbeed meesaf sheegadaas oo dibidaka noo egatiikalama ku fadhiyey layna fareenisin otin muu jiraan dowladda haddaba madaxweynaa meelitinaan jeeda midila kumayanaysin sheegitaankan sheegitaan sidoo mudo kaleeta ban iga daajdan iga daajitaan laakiin wadagalkiikiin asiyadinba toonansi wahay marka maysan arabanay intii nooliya umada inkargaaray umada inkargaaray isin waan barateen isin gibdhoon gowdan isaane
eed iyo eedaa maadsanta xildhibaane waraysigan intaa ka gabagabeen asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu